Magaalada Laascaanood ayaa waxaa mudooyinkani ka socday ballaarinta lagu sameynayo waddooyinka bartamaha magaalada dhexdeeda mara si loo fududeeyo isu socodka dadka iyo gaadiidka maadaama ciriiriga waddooyinka ay hor istaageen fursadaha ganacsi iyo maalgashiga laga sameyn lahaa magaaladaasi. Dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa ballaarin iyo dib u habeyn ku sameysay laamiga labaad ee magaalada Laascaanood si ay u noqoto mid aad u qurux badan bulshada iyo baabuurtana isku gudbi karaan. Deeq Cabdi Warsame agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee Laascaanood ayaa sharaxaya heerka ballaarinta waddada labaad ee dhex marta magaaladaasi.
Dowladda hoose ee Laascaanood waxay ballaarin iyo bannayn ku samaysay laamiga labaad ee magaalada si shaqo maalmeedkaada ama hore u dhici jirtay loo ballaariyay laamigii dheeraa hadda maantana waxaa la ballaarinayaa kii labaad ee magaalada waxaan uga faa'iidaysanaynaa warbixintan inaan baaq ugu jeedinay bulshada dhammaan dadka ku dhow dhabooyinka waxaan ugu baaqaynaa inaysan ku soo durkin inaysan taangiyada iyo ciidda iyo dhagax iyo wax alaale waxay laamiga guriga hortiisa la dhigaya inaanay keenin taasi waxay keeni doontaa ciqaab in lagala kulmo qof kastoo muwaadin waxaa loogu wacyigelinaya oo loo sheegayaa inuusan goynin dhabbada gurigaaga ayaad leedahay melihii dhabbada taangaaga gudaha ku xarayso dhagaxaaga gudaha ku xaraysa ama guriga ku dhiso laakiin looma oggola inaad dhabbada dhigtid oo aad laamiga ku goysid dhabba kasta oo magaalada ku taalla waa dhabbo ballaaran laakiin waxaa gooyay dhagax dadku dhigeen iyo ciid dadka reer laasaan waxaan ugu baaqanaa inaysan iska goynin dhabbada